بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد إخواني في الله حنكون حشرني كتاب التوحيد عشر كانوا عشر كبقول كنتن إيا اللبا waxaan ku sharaxaynaa masaa-isha baabka afartan iyo sagaal oo sheikhu u baabeeyey baabu qowli illahi tacaala falamaa aataahumaa saalixan jacala lahu shurakaa'a fimaa aataahumaa fatacaala allahu camaa yushrikuun suurati acraaf marka masaa'il dhowra ayuu sheikhu ka soo saaray ilaa shan mas'alo ayuu sheikhu ka soo saaray bal mid walba waynu arkaynaa waana adilada ayuuna ka soo qaadanaya noo soo hormartay oo nasoo sharaxnay qaala waxau yihi sheikhu raximah allahu tacaala fiihi masaa'il aluulaa masalada ugu horeysa waxa uu yidhi taxriimu kulli ismin mucabadin ligayr illaah taxriimu inay xaaraam tahay kullu smin ay in lala baxo magac walba oo mucabadin ligayr illaahi ilaahay waxaan ahayn addoon looga dhigay inay xaaraam tahay macnaha waynu soo marnay oo soo sharaxnay qofka haddii cabdi loo bixiyo waa in la raaciyaa ism min asmaa illaah wax makhluuq ah isimkiis lama raacin kara cabdi taxriimkana wuxuu shiikhu ka soo qaadanayaa waa ijmaacii uu soo naqliyey ibnu xasam raximahu llahu tacaala kitaabkiisa maraatib alijmaac ayuu ku soo kaga hadlayaa safxada ilaa boqol konton iyo dhow halkaasuu ku keenayaa kitaabkiisa ilahay maraatib alijmaac waxa uu yidhi ibnu xasam raximah llahu tacaala sheikhu hatuu inoo soo guuriyey watafaquu waxay isku itifaaqeen oo macnaha ay isku itifaaqeen culummadii itifaaq waa ijmaace calaa taxriimi kulli ismin mucabadin ligayr illaah ka cabdi camr wa cabdi lkacba waatuu ina yidhi xaasha cabdalmualib isaga waa laisku khilaafa idan ijmaacuna waxa weeye waa usuusha loo noqdo oo alkitaab walsunna walijmaac walqiyaas usuusha ahlu sunnaha adilada loo deliishado oo adilada ah oo asalka ahi waa afartaa waa alkitaab alsunna walijmaac ijmaaca ummaddu isku ijmaacdo oo dadka culummada iyo mujtahidiintu ku kulmaan oo ay wada raacaan waa la qaadanayaa waayo waa xuja idan wuxuu soo guuriyey markaa ibnu xasam inay culummadu isku ijmaaceen inaan lala bixi karin magac addoon looga dhigayo wax makhluuqa markaasuu tusaaleyna siiyey oo sida cabdulcamar camar waa magac caadiya in marka waa tusaale magaca walbaa noqon kara cumar baa noqon kara xasan baa noqon kara cali baa noqon kara kulli baad gelin kartaa cabdi cali bay dhahaan cabdi xuseen bay dhahaan cabdirasuul bay dhahaan waxaasoo dhan cabdi nebiy baad arkaysaa cabdi khayr baad arkaysaa soomaalidu la baxaan cabdilkhadar waxaasoo dhan waa mucabad ligayr illaah waxaa laga soo reebay buu yidhi xaasha cabdalmualib waana soo sharaxnay sababta looga soo reebay oo culamada qaar uga soo reebeen macnaha mana aha inuu bannaan yahay ee ijmaacii baan isaga ku qumin oo waa la isku khilaafay sababta keentayna waa xadiidka nebiga ana nabiyun laa kadib ana bnu cabdilmualib waana caddaynay oo sida ibnu qayim iyo raximahu llahu tacaala iyo sheekh islaam ibnu taymiye iyo waxaan leeyahay cafwan eh, sheekh cutheymeyn ay caddeeyeen waa khabar ee inshaa ma ah tuhmat lmawluudka marka waxa weeye kaga hadlaya ibnu qayyim ayuu aada u caddeeya khabar buu nebigu sheegay in awowgii la oran jiray cabdulmudalib oo muxuu nebigu u oran waayey baa la yidhi ana ibnu cabdillaahi oo ca- nebiga aabihii cabdullaahi baa la oran jiray waxay yidhahdeen culammadu wuxuu u oran waayey leanna cabdulmutalib ayaa ah mashhuur oo shuhra dadkoo dhan yiqiineen oday buu ahaa reer maka caan buu ahaa nebiga aabihiina caan ma noqon oo aada looma aqoon oo nebiga waa uurka ku jiroo dhintay marka saas ayaa cabdulmualib u caan baxay taas u yiraaliyey marka waa khabare ma aha magac lala bixi mayo oo hadda lalama bixi kara yidhahdeen culummadu cabdulmualib Mm. Ee, waxaa la is- laga soo reebay xaasha istinaaga laga soo reebay waa ijmaaca kuma jiro isagu layskuma ijmaacin inuu xaaraam yahay ee waa laisku khilaaf raajixuna waa inuu xaaraam yahay athaaniya waxa uu yidhi almasalada labaad waxa uu yidhi sheikhu waa tafsiiru laaya waa aayadii buu ka hadlayaa uu baabka u baabaystay falamaa aataahumaa saalixan jacala lahu shurakaa fima aataahuma fatacaala maa yushrikuun tafsiirkeedana waa soo marnay oo laba tafsiir ayay culummadu mareen oo innagii tilmaanay in la yidhaahdo aayaddan iyo aayadda ka horeysaba kulligood waxay ka hadlayaan ee, dadkii mushrikiinta ahaa oo shirkiga sameeyey oo durriyaddii nebi aadam oo dambe yahuud iyo nasaara iyo mushrikiintii carabta iyo oo shirkiga ku dhacay baa laga hadlayaa oo nebi aadanba laga hadli mayo oo jinsiga laga hadlayaa ee nebiyullaahi aadam laga hadli mayo waa tafsiir oo saa aayadoo dhan halkaa loo maro iyagaa shirkiga sameeyey markii ilaahay awlaad siiyey ama la yidhaahdo aayadda inta horena waxay ka hadlaysaa aadam iyo xawaa intaan dambe oo ah falamaa aataahumaa saalixan jacala lahu shurakaana waxay ka hadlaysaa ummaddii dambe oo shirkiga sameeyey laakiin nabiyullaahi aadam iyo xawaa shirki ma samayn culimmaduna aad bay u caddeeyeen inayna suurtagal ahayn xujada aad u adag oo loo deliishadana waxaa ka mid ah awalan nebiyada iyo rusushu waa macsuumiin weeye shirkina kama dhaco shirki kama dhaco oo allah waxau yidhi walaqad uuxiya ilayka waila aladiina min qablika lain ashrakta layaxbadanna camaluk wala takunanna min alkhaasiriin idan marka nebi shirki ka dhacay ma jiro lama hayo Ee, taas waa xuja mida labaad nabiyullaahi aadam calayhi salaam aakhira marka la tago oo shafaacada la weydiisto wuxuu ku cududaaranayaa geedkii uu cunay geedkuu cunay nahyi buu ahaa wanahyu yaqtadi taxriim waa kabiira shirki ma aha geed buu cunay wax laga nahiyey buu sameeyey kabiir- kabiiro weeye laakiin ma aha shirki shirkiguna waa akbar haddaba ma uu sheegin oo kuma cududaaran oo ma oran shirki baan sameeyey idan marka lama oran karo shirki buu sameeyey marka taana waxay kutusaysaa inaanan nabiyullaahi aadam ahayn sidoo kale waxaynu u deliishanay xadiidka ibn cabaas kaana bayna aadam wa nuux casharata quruun casharata quruun kun sanaa u dhexaysay kulluhum cala tawxiid dadku tawxiid iyo diin bay ku taagnaayeen nabiyullaahi aadamna diin buu ku dhintay muslimiin bay ahaayeen markaa shirki ma jirin ha oo qisatu nuux ay qowmu nuux xilligiisii ayaa shirkigu bilaabay taas wey. athalitha waxa uu yidhi ana hada shirki mujaradu tasmiya waa mujarad tasmiya lam yuqsad waxa weye xaqiiqa xaqiiqatahu macnaha waxa uu ka wadaa shirkigan waxaa la yidhaahdaa shirku alfaad macnaha ee haddii- waa qisaduu ka soo qaadanaya qisadii ayuu ka soo qaadanayaa oo macnaha shirkiga soo qisadii cabdullahi ibn cabaas aynu daciifinay waxay tiri shirkigu wuxuu ahaa inay ku magacaabeen cabdulxaaris Ee, marka taasina cabdulxaaris in qofka lagu magacaabo ee, de waxa weeye waa mucabad ligayr illah laakiin ma aha bay dhaheen shirku xaqiiqa ee waa shirku alfaad waxa weeye taas halkaas ayuu kasoo qaadanaya laakiin qisada waynu daciifina waxaynu culummada xiraayan waa qisa daciifa oo aan sugnayn calaa kulli xaal nabiyullaahi aadam iyo xawaa shirkina ma samayn mid yar iyo mid weyntoonna lama hayo wuxuu yidhahdaa sheekh cuthaymiin hadduu aadam sameeyey shirkiga laba mid weeye inuu ka toobad keenay iska toobad keenin hadduu ka toobad keenay ilaahay baa inoo sheegi lahaa oo qisadii inta la soo arooriyo aan toobadiina la sheegin dee ma aha sawaab waa in la sheegaa qisada ee, dhammaadkeedii o dhan oo toobadeedii iyo kulli la sheegaa sida meelo badan weeye hadduuna ka toobad keeninna haddee maba ahaadee nebi oo waxa weeye maaragtay ilaahay doortay ma noqdeen oo shafaaco la weydiisto maalinta qiyama marka calaa kulli xaal kalaamkaas qisadaasuu ku binaysan yahay qisadaasna waa qisa baatila yidhahdeen culummadu alraabica masalada afraad waxa uu yidhi oo laga qaadanayo ana hibat allahi lirajuli ilaahay inuu qofka siiyo waxa weye bintan sawiya gabar caafimaad qabta inay gabar kuu dhalato caafimaad qabta oo aan waxba qabin dhibaato ah waa min annicam waa nicma min nic- min nicam illaah wuxuu ka soo qaadanayaa falamaa aataahumaa saalixan wiil iyo gabar midna lama sheegin labadaba waa ku dhacaysaa falamaa aataahumaa saalixan ay waladan saalixan waladkana wiiliga gabarhba waa noqdaa yuusikum allahu fii awlaadikum markuu yidhi allah waa awlaaddii oo dhan kibacda la kala sheegay lidakari mithlu xadi lunhayeyn idan marka hore awlaad baa laysku yidhaahdaa waa meesha soomaalida ka yidhahdaa carruurta ha carruur baa ii joogta wiiliga gabarhba way isugu jiri karaan gabdho keliyay noqon karaan carruur keliyay noqon karaan marka waa hiba min allah wiil iyo gabarba ee allahna waa ku magacaabay waxa weye yahabu liman yashaau inaathan wa yahabu liman yashaau dhukuur aw yusawijuhum dhukraana wa inaatha waxa weeye ee, wayajcalu man yashaau caqiima allah subxaana wa tacaala dadkii afar buu u qeybiyey qof wuxuu siiyaa gabdho yahabu liman yashaau inaathan gabdhihii baaba la hormari gabdhaa la siiyaa midna waxaa la siiyaa dukraanan wiilal midna waa la isugu daraa oo yusawijuhum dukraana waynaatha waa isku darka wey midna waxaa laga dhigaaba caqiim aan waxba dhalin idan qofka maanta aan carruur haysan oo la yidhahdo hal gabar baa lagu siinayaa farxad iyo wanaag bay u noqonaysa marka waa hiba ilmuhu wiil iyo gabarba waa in loo ilaahay loogu shukriyo oo alxamdu lilah la yidhaahdo oo aan laga nixin sidii jaahiligii dad badan oo soomaalida maanta ayaa markay gabare u dhalaata naxaya bal macal asaf dumarka laftigoodii baa ka naxaya markay gabar dhalaan ha aad iyo aad bay arrintaasi u xun tahay gabar iyo wiil qofna ma keensan karo waa hiba min allah hibada ilaahay ku siiyeyna waa inaad ka shukri naqdaa alxamdulilah dhahdaa markaasaa ilaahay wanaag kugu siyaadinaya soomaaliduna waa ka maamaaheen oo waxay yidhaahdaan islaamuhu meeshii gabar ka timaadaa wiilna ka yimaada hooyadii gabar dhashay dee inay wiil dhashana waa la sugin marka ma aha iyaduna ma keensan ee allah subxaana wa tacaala ayaa keena wiilkiyo gabadhaba mid khayr kuugu ji kuugu jiro waxa weeye khayr kuu ana ilaah baa garanaya adigu ma garanaysid Mhm. Ah. aabaa'ukum wa abnaa'ukum laa tadruuna ayuhum aqrabu lakum nafca ha ma garanaysaan idinka ee ciddii nafci idinku jiro iyo cidda wanaaggu idinku jiro meeqa hal gabar waxa weeye intaasoo wiil ka fiicnaatay oo wanaag oo dhan keentay Mm. marka gabar iyo wiilba waa in la yidhahdaa alxamdu lilah allaahuma zidnii ilaahu ii islaaxi waa in la yidhahdaa waayo falamaa aataahumaa saalix ma ay odhan wiil ee waxay yidhahdeen saalixan ay waladan saalixan wiilayga hore waa isku jira alkhaamisa waxa uu yidhi dikru salaf alfarqu bayna shirku daaca wa shirku lcibaada waxaa jira wax layahay shirku daaca haddaad qofka macsi ku adeecdid oo waxaasi shirki noqonayaan oad ku adeecdid shirku daaca la yidhahda macnaa ma caabudin laakiin waa shirku daaca shirku cibaadana waa qofkaad waxaad cibaado u samaysid wa marka hadda waa qisadii buu macnaha ku wadaa tafsiirkii ahaa cabdilxaaris in loo bixiyo ayuu ku wadaa iyo qowlkii qataata iyo oo waxa weeye daaca ayay shirkiga ku sameeyeen ha jacala lahu shurakaa fi ma aataahumaa ay shirku daaca bay yidhaahdeen oo daaca ayay la yimaadeen laakiin maaha shirku cibaada shirku cibaada qofku hadduu sameeyo waa khatar weeye markaas marka inaad macsi iyo wax khaldan ama wax taxriima xaaraama ku adeecido wax makhluuqana ma bannaana waayo amarka iyo tashriica allah baa iskale alaa lahu alxukmu walamr alaa lahu alkhalqu waalamr in alxukmu ilaa lilah waxa weeye amarka ilaah baa iska leh sidii uu inoo amray in loo fuliyo weeye cid kale in lagu raacana ma calaa kulli xaal khulaasat lqowl waxa weeye baabkaani wuxuu inooga digayaa oo inoo caddeeyey in la iska ilaaliyo shirkiga oo aada iyo aad shirkiga la iska ilaaliyo walow haba yaraadee in la iska ilaaliyo waayo khatar ayaa lagu gelayaa marka insha allahu tabaaraka wa tacaala masaa-isha dhowrka hawsha ka soo saaray halkaa ayaan uga gudbaynaa walxamdu lilah rabbi alcaalamiin